kulan diiradda lagu saaraya wacyigelinta tahriibka ayaa lagu qabto magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaana kulanka kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka socda dowladda federaalk soomaaliya culmowdiin dhalinyaro iyo qaybaha kala duwana bulshada kulanka ayaa la ogol lahaa in lagu xoojiyo dadaalada looga hortegayo tahriibka laguna baraarujiyo bulshada khataraha iyo dhibaatooyinka la xidhiidha safarada sharci darada ah qaar ka mid ah culummada magaalada muqdisho ayaa ka hadlay dhibaatada laga dhaxli karo tahriibka iyakoo darsaaya duruufta ay wajahayaan dhallinyarada soomaaliyeed ee ka tahriibaya dalkooda waxay soo saareen qodobadan hoos ku xusan kow tahriibku wuxuu khatar ku yahay nafta hantida shacabka soomaaliyeed ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuxuu qur'aanka noogu sheegay in aysan bannaanayn in qofka naftiisa uu halaag ku rido walaa tulquu biaydiikum ila tahlukati suuratulbaqara aayadda shan iyo sagaashanaad alla subxaanahu wa tacaalaa waxa uu qur'aankiisa ku leeyahay naftiina halaag ha ku ridinnina sidoo kale ilaahay wuxuu leeyahay walaa taqtuluu anfusakum suuratunisaa aayadda sagaal iyo labaatanaad naftiinna ha dilinnina shareecada islaamka waxay ilaalisay shan arrimood waa diinta nafta maalka sharafka iyo caqliga qofka muslimka ah sidaa daraaddeed tahriibku waa xaaraan aan marnaba qiil loogu helayn shareecada islaamka taas oo ay dheer tahay dhibaatooyinka ka dhasha dhanka kale culummada ayaa mas-uuliyiinta dowladda federaalka soomaaliya ugu baaqay inay dhallinyarada soomaaliyeed u abuuraan fursado shaqo si looga baaqsado khatarta tahriibka baaq ku socdo mas-uuliyiinta iyo waxkaradka mas-uulka ka ah shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in ay la yimaadaan qorshe lagu xakamaynayo tahriibka iyo qulqulka dhallinyarada soomaaliyeed laguna abuuraayo fursado shaqo oo micno leh lagu maalgelinayo barnaamijyo xirfadaha dhallinyarada soomaaliyeed kor u qaadayo lagu dhisayo jawi amni iyo nabad oo dhallinyaradu ay ku aamini karaan mustaqbalka gudaha dalka baaqa culummada ku nool magaalada muqdisho ayaa imaanaya xilli badaha ay ku haraqmayaan dhallinyaro soomaaliyeed aada u badan kuwaas oo dalka ka tahriiba una tahriiba dalalka kale ee reer galbeedka si ay u helaan nolosha ay halkan ku nool yihiin mid ka wanaagsan